si isbitaalka degmada matabaan ee gobolka hiiraan sanfuli iyo adeega qaliimada shargadisan oo baahi weyn qabana shacabka iyo maamulka degmada shiidhig iyo qeybta qaliinka oo laku kordhiyo isbitaalka maadaama adeega qaliinka markii hore dadkii oonseeda jireen magaalada muqdisho taasina iyo caqabad keeta dadkan awoodna munaasabada shiidhigoobka qeybta qaliinka isbitaalka matabaan iyo weliba goobro ku haaya maamulka degmada dhakhaatiirta deegaanka iyo maamulka isbitaalka iyo qeybo shalkidisan ee bulshada deegaanka ugu horeyntii weliba meelisey ku hadalay madaga caafimaadka degmada aamine daahir iyo agaasimaha isbitaalka degmada matabaan weliba iyo ku warbiyeena baahida lanqabinti la hela qeybta qaliimada oon la hayna isbitaalka dhagax dhiggan sharafta leh waxaa loo sameeyey waa ballaarinta isbitaalka degmada matabaan waxaan maanta rabnaa inaan meeshaan ma raba inaan warka badiyo shaqada bilaabatay oo isbitaal waa la garan karaa baaxadda ay leedahay dowlad dhammaystiran ay u baahan tahay waxa hadda bilaabay iyo horey waxa usoo hawsha usoo qabtana waa bulsho isku tashi wax ku samaysay welina way wadaaho waatana hawshii bilaabatayoo dhagaxii iyo hawshii waata shaqadii ay socoto
aan halkan isugu nimid waa arrintaas waxaan baaq u jeedinayaa marka ugu horreysa deegaanka dadka deegaanka ah ee daljoogta ah ee deegaankan ka soo jeeda dhinac kasta hadday dhakhaatiir leeyihiin hadday leeyihiin muxuu ahayta xildhibaano oo isteedka hadday leeyihiin kuwa dowladda federaalka dhammaan dadka dhan bulshada oo dhan oo kala duwan oo degmada matabaan ayaan marka hore baaq u jeedinayaa mar labaad waxaan baaq u jeedinayaa dadka dibad joogta ah ee ka soo jeeda deegaankan inay nagala qayb qaataan maantay isbitaalka degmada matabaan oo la ballaarinayo degmada matabaan jaalidaha ka soo jeeda hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin xildhibaano isteydka hadday yihiin xildhibaano federaalka hadday yihiin bulshaweynta reer matabaan ee dal iyo dibad gudaheeda jooga inay ka qaataan kaalinta ku aadan dhammaystirka isbitaalka qaybta oberethonka waxaana ku mid odayaalka dhaqanka deegaanka iyo weliba hordhawaayna in isbitaalka laku kordhiyay qaybta qaliimada welina ay dalbadana inti laku qiib qaada sidii lan hirgeli lahay dhismaha qaybtana dayactirkii ballaarinta ahaa ee isbitaalka degmada dadka deegaankan ka soo jeeda hadday federaal yihiin iyo hadday dhakhaatiir yihiin iyo hadday ganacsatada yihiinba waa naftaada u qaad naftaada ka qaad waxa matabaan ka jira iyo deegaamadiisana waad garanaysaan oon leenahay weliba labada wasaaradoodoo ama dowladda ama midda aan ka tirsannaha weli wixii aan ka rabnay kama aanaa helin waxaan ka rabnaa ballaarintaas oo hadda degmada matabaan ay u istaagtay waxaan ka codsanaynaa isbitaalka degmada matabaan oo qaybu ka jirto qaybuna ay ka dhiman tahay oo ay nooga xayiran tahay waxyaalo badan oo maaragtay asaasiga ahay sida qaybtii emergensiga qaybtii qalliinka waxyaalahaasoo dhan ballaarintiisa wax badan ay uga xayiran yihiin waxaan rabnaa qayb kastaba si bilow aadninimo ah inay arrintaasna wax nagala qabtaan gudoomiyaha degmada matabaan bashiir cabdiraxmaan iyo sheegay intii qof kasta oo kujeeda degmadaasay lankubaahintiisu ku qeyb qaada bileeryowka isbitaalka degmada si bulshada lanka adeegaa waxaan runtii ku faraxsannahay maantay inaan halkan ka dhax dhigno ballaarinta isbitaalka weyn ee degmada oo qaybo muhiim u ah howlihiisa shaqo ee ka dhimaneed sida maaragtay qaybtii qalliinka qolkii qalliinka isaalada loo yaqaanay qaybta emerjensiga qolalkii kaleetood oo qalabka iyo maaragtay iyo howlaha isbitaalka oo muhiimka u ahay waxaan halkan rabnaa maanta inaan si isku tashi ah oo shaqadan aan u bilownay inaan cid walba oo reer matabaan ah hadday ahaa laheyd jaaliyadda hadday ahaa laheyd maaragtay siyaasiyiinta hadday ahaa laheyd bulshada reer matabaan ku sugan degmada iyo deegaanada hoos yimaadaba waxaan baaq u diraynaa ka codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan qof walba wuxuu awoodo oo uga soo qayb qaato isbitaalka ballaarintiisa